talaadadii shalay waxaa magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida ka dhacay shir ay yeesheen hay-adaha cadaaladda ee dowla deegaanka soomaalida arrimaha shirka lagaga hadlay waxaa ku jiray sarreynta sharciga dowladnimada iyo nabadgelyada haddaba shirka kadib ayaa wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata uu waraysi la yeeshay wasiirka cadaaladda axmed xaaji samatar oo uu wax ka weydiiyey tabashooyinka dhinaca cadaaladda ee hadda jira
horta runtii cadaalada iyo cadaaladnimada marka la mexeynaya waxaa laga yaabaa in dadku siyaaba kala duwan u mexeeyaan laakiin ujeedada guud ee cadaaladdu waa un dadka in sinaan iyo mataqaanaa iyo indha isku mid dhanka soursiga tahay dhaqaalaha tahay inday siyaasada tahay indha isku mida lagu eego duruufaha jira oo ku saabsan ama aqoonta ama kabacitiga hay-adaha cadaaladda ama duruufaha dhaqamiga ah waxay kartaa inay khaladaad dhacaan oo qofku uu cadaalad daro fiigsado laakiin cadaalad darro baayas ah oo loogu talagalay in la sameeyo oo dowladdu ay ka shaqaynayso dowladdu cadaalad intay ka shaqaynaysaa intii isbedel ku dhacayna wax badan oo isbedelay oo jeerasha iska bedelay xuquuqda insaanka iska bedelay sarreynta sharciga iska bedelay iyo dadka in la ixtiraamo respect la siiyo ayaa aad iyo aad u jiro oo indicators la taaban karo marka cadaalad darro haddii wax duruufuu keenan ay tahay waa dhici kartaa oo duruuf baa keentay oo
mudane wasiir waa sidee heerka nolosha xabsiyada deegaanka xilligan horta sideeda marka xabsi la yidhaahdo adduunka xabsi kama maarmo xabsigu wuxuu ka mid yahay meelaha dadka lagu soxo laakiin habka loo isticmaalo iyo akhlaaqiyaadka ciidankaas ilaalinaya meeshaas uu leeyahay iyo fasilitiga iyo caafimaadka iyo cuntada iyo jiifka biniaadamka xabsiga loogu loogu talagalay gudihiisa ku jira habka loola dhaqmo ayaa kala bedelaan kara laakiin xabsi marka laga hadlayo adduunka meelaha horta xabsi ku ohan ma jirto annaga dhibaatadu maaha dhismaha meesha ku yaala dhibaatadu waa qaraatiyaalka iyo dowladda markaa joogta dhaqanka ay samaynayso marka dhaqankii xilligaa la samaynayay yaa wuxuu ahaa dhaqan adag oo dadka humanitiga dhibaato ku keena biniaadamnimadiisa waxa waa la bedelay askartii waa la tababaray shuruucdii iyo akhlaaqiyaadkii iyo xuquuqdii insaanka la baray dadka wala xurmeeyaan jeelka waxbaa lagu bartaa iskuol baa ka dhex furan cuntadii baa la hagaajiyey jiifka iyo cuntada caafimaadkoodii baa la hagaajiyey maalin dowlad baa ku darajiriyey marka waxaa la yidhaahdo human right indicator promotion indicators baa jira oo haddii lagu eego dadka la cafiyey dadka mataqaanaa helay firta ayarka ama dacwada xorta ah dadka dabaalaha lagu sii daayey dadka mataqaanaa jeelka ku haysta nolosha fiican waxyaabahaasaa lagu cabiraa waxyaabahaasuna wax positive hadda aad ugu faani karna dowladdan waa tahay idinka iyo maxkamadaha sidee u wada shaqaysaan deegaanka sideedaba cadaaladda laba loo kala qaaday midda guud oo qof kasta laga rabo oo guriga laga rabo oo iskuolka laga rabo oo suuqa laga rabo oo ganacsi laga rabo oo dibadda dhan laga rabo waa midtaasi dibna waa mid la xiriirta qisadkii dhacdooyinka kiisaska kiisaska la xiriirta saddex afar hay-adood baa ka wada shaqeeya booliska kiis ka soo bilowdo oo baarista iyo iyo xeeraarinta oo kiisaska oo markii loo keeno aarna xirta oo dee xasan maxkamadda oo dacwadii miisaanta oo xeeraarintii oo dowladda wakiilka iyo dhibanayaasanayaasha u miisaanta oo xukunka rida iyo jeelka iyo ku dambeeyo lagu saxo foorumyaa jira shirarka cadaaladda leeyaalaha jira oo toddobaadla loo qabto oo maxkamadda guud ay hogaaminayso oo xuquuqul insaanka iyo qaladaadka iyo jeerasha iyo caqabadaha ka jira lagu xaliyo aad baan isugu xiran nahay u wada shaqaynaa maxkamadduna waxay leedahay madax banaani buuxda oo kiisaska awal tilmaamo iyo waxaa la sheegi jiray in la farageliyo laakiin hadda faragelin iyo dhibaata kama jirto maxkamadahana waa tahay ugu dambayntii waa sidee heerka cadaaladda dowladdeegaanka soomaalida maxaad ku fasiri lahayd heerka cadaaladda dowladdeeganka soomaalida waxaan leeyahay markii laga hadlo dhacdooyinkii kiisaska iyo labarbar dhigo dhacdooyinkii hore oo ka jiri jiray iyo xilligan hadda siday tahay progress weyn ama horumar weyn baa jira oo loo qaaday dhinaca mataqaana cadaaladda in la hagaajiyo ah marka dad badan baa la cafiyey dad badan baa dabaanada lagu sii daayey dad badan baa jeelasha wax lagu baray cuntadii iyo waxaa la hagaajiyey waxbarashadii iyo caafimaadkii jeelasha marka sinaantii iyo in dadku ay kuwanaagdi helaan oo xaq mataqaana right to justice xagga cadaaladda ay helaan ayaa horumar weyn laga sameeyey oo loo dhaqaaqay xagga tabashan waa iska jiri kartaayo tabashan la-aan ma jirto meel kastaba
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda dowla deegaanka soomaalida etoobiya axmed xaaji samater waxa uu u warramay wariyaha v o e da ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata